sidaad u og tahayba waa mashruuca ugu ballaadhan ee maalinka maanta ah dal afrikaana laga maalgeliyo oo weliba khaasatan laba dal oo jaara ay wada maalgashadaan mashruucaasi horta fikraddeeda sidii aad u og tahayba deed waxaa iska lahaa madaxda labada dal oo deed madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo ninkii madaxa ahaa ee male zenawi ra-iisul wasaaraha ahaan jiray uu hayla maryam desalenna uu kala wareegay waxay haddaba garteen inay horumarka mandaqadda amba horumarka dal kasti oo afrikaana maanta isagoo isdhexgal iyo lase fikrad integration waxa la oranayo isdhexgala ma ogi inuu nina keligii keliya ujoog unan ku bixi karin mashruucaas haddaba wuxuu yahay kii ugu muhiimsanaa ee adkeynayay isdhexgalka mandaqadan xilliga ay noqoto tani aan ku noolnahay ay deed xilligaasi ay hormood ay ka yihiin jabuuti iyo etoobiya mashruucuna waxaa nala garab galay dalkaasi shiinaha ee saaxiibka aan nahay iyo dowladdaasi shiinaha xisaab ahaan xilliga aan qiyaas kusoo qaato waa afar milyaar haddaan afkeegii faransiiska aan kugu sheego amba afar bilyan oo dolarka maraykanka ah xilligaas lacagtii jabuuti ahaan intaan ku sheegaya ma ogiyo way badan tahay saddex milyaar iyo badh qeybta etoobiya ayay xilligaasi ay gashay oo ay qusaysaa maadaama uu toddobadaa boqol iyo lase toddobaatanka amba siddeetanka kilomitr annaka boqol kilomitr baa naga qusaysa annaka intayadii jabuutina waxay galay shan boqol oo malyuun oo dolarka maraykanka shan boqol oo malyuun oo dolarka maraykanka lacag yar haddaba maahindeed marka mashruuc wuxuu ahaa for afar bilyan afar bilyan oo dolarka maraykanka ah xilligaasi waxaan rajaynaynaa inuu mashruucaasi uu midho dhaliyo uu bedilo hab u socodkan amboolese horumarkani dhaqaalaha labada dal oon weliba isleenahay oon rajaynayna inuu etoobiya una ku joogin uu sii dhaafo oo xilligaasi dalalka kale ee afrikaanka ilaa badda atlantiga lo odhanaya ee west africa uu isaguna u gaari karo tareenku deed sidaad og tahay wuxuu ka bilaabmayaa magaalada jabuuti oo dhinacii boorarkii jabuuti iyuu ka bilaaba boorkan iminka dhismaya kii isagoo haamaha sanska ee horizon lo odhanayay kii kale isaguna kontenerada ee doorale containerka ayuu maraya ayuu kasoo wada bilaabmayaan ilaa iyo las adiis ayay imanayaan haddaba annaka waxay noqoseynayay hol hol magaaladan lo odhanayo iyuu sii mari doonaa dabcan calsabiix buu mari doonaa iyo galiile intaasna waxaa nooga sii xigtade xilligaas magaalooyinkii ay shaca diradhabe malkaajabtu iyo saree usoo soco maaysu awaash sidaa dadilaya diis uu imanayo waxaa jirtay in waxaa sheegtay dekada dooraale iyo horey shirkadda d p ayaa howl uga watay waa aad isku dhacdeen waa sidee hadda xiriirkeenu maxaa wada shaqeynoo idinkala dhexe ee shirkadda d p hadda waan isku dhacnay nimankaasi aan walaalaha nahay reer dubay annakoo tabanayna inay waxyaabo badan ay naga maqan yihiin oo deed khaladaad ay dhaceen oo deed ay loo baahnaa inaa la saxo aan isku dhacnay ee taasi waa tu aan isleenahawn aad xalishaan oo aad saxdaan khaladaadkii hore ee dhacay iminkii haddana iyakumaa maamulkii weli sidaad u og tahayba boorkii doora leh haya laakiin wada hadal baa socda dhegeysi baa jiro oon isleenahay waxna arbitrationka afka qalaad lagu oranayo yaa dhexdhexaadin yaa noo socda de wixii ka soo baxa oon isleenahay annaku waan ku joognaa inaan saxno annaku cidba dibadda nooga socoto naga tegaanayo lase ma lihin waa niman aan wax soo wada qabsanay oon wax midata soo wada ahayn inkastoo aan isleenahay waa lanaga cadbadsaday annakiyo wixii dee tacabkii iyo lase culeyskii iyo lase dhibaatadii aan isleenahay ninkaa u badan dheeftiina aan isleenahay waa lanagu yareeyey kamana dhigna deed cidbaad erinaysaan amboolese maalgelinta iyo cidda wax maalgashanaysa dalka jamhuuriyadda jabuuti waxaan ognahay inaan u adkayno amniga iyo lese aaminadda ay noo keeneen laakiin marnaba deed nidaamka amba xisaabta amba dalihii dantii dalka iyo dadka reer jabuuti marnaba kama seexanayno dee taawanta keentay inaan weydiisano inaan dib aan ugu noqonno wixii aan wada saxeixanay ee khaldanaa aan isleenahay waxbaan niga badsaday ininkoo culeyska intay u badnaana ininkoo aada soo saarteen ambaad soo gasheen